maamul goboleedka puntland ayaa daah furay maanta tallaalka xoolo gaaraya shan milyan oo neef guud ahaan deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa garowe kasoo diray waryaheena nuux muuse birje madaxda puntland oo maanta ka hadashay daahfurka tallaalka xoolaha ayaa sheegay in xoolaha laga tallaalayo cudurada gaar ahaan sambabka ariga kaasoo socon doona muddo laba bilooda wasiirka xanaanada xoolaha puntland siciid cismaan aadan fiisikis oo ka hadlay daahfurka ayaa tilmaamay in dirista dhakhaatiirta ay ka horreysay xog uruurin la xiriirto deegaanada xoolodhaqatada kaas oo ay ku ogaadeen arrimo badan oo ay wajihi doonaan hadda ka hortii intaanan muxuu ahaa shaqadan bilaabin waxaan diray ilaa lix tiim lixdaa tiim waxay soo sameeyeen sahan sahankaasu wuxuu koobayey meelaha xooluhu ku badan yihiin meelaha xooluhu ku yar yihiin iyo meelaha aan xoolaba joogin oo abaarta ah marka tiimamkaasu markii ay soo noqdeen waxay noo keeneen xog dhaba xogtii dhabta ahayd oo ay keeneen tiimamkii muxuu ahaa sahanka ahaa ayaan hadda ku duulaynaa tiimamkan hadda baxaya waxa weeye ilaa iyo soddon iyo toddoba tiim iyo lix tiim oo muxuu ahaa monitorinka qaabilsan afartan iyo saddexdaa tiim baa baxaya hadda waxay u kala baxayaan sagaalka gobol ee puntland meelaha ay focus garaynayaana waxaa ka mid a dhulka xooluhu badan yihiin sahankii horeeto uu soo sheegay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay munaasabadda dirista dhakhaatiirta tallaalka xoolaha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay xoolaha ugu fadhiyaan dhaqaalaha dalka waxaa farxad maanta noo ah inaan ku daahfurayno shaqo halbowlow ah horumarka puntland sida la sheegay dhaqaalaheenna waxaa lafdhabar u ah xoolaha waxaa xoolaheenna marar badan suuqyadii loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii waxaan aada ugu rajo weynahay inay puntland ay ku guulaysato inay dhammaan xanuunnada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheennu ay joogsadaan inaan cirib tirno fursadda maanta shan milyan oo neef ay ka faa'iidaysanayso iyo qoysaskii munaafacaadka ku lahaa iyo dalkoo dhan oo dhaqaalihiis ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh dowladda puntland waxaan rajaynayaa muhiimaddaas tiimamka baxaaya inay siday tahay ay usoo fuliyaan waxaad ogaataan dadka ugu muhiimsan ee nolosha puntland haya waa dadka xoolaha dhaqda iyo kuwa daaweeya oo mar walba la socda xanaanadooda iyo kuwa ka ganacsada ee dhoofiya nolosha puntland xoogga dadkeedu iyo dowladduba dhaqaalaha neefkaa ka soo baxa ayaa saldhig u ah dhakhaatiirta tallaalka oo isla maanta u ambabaxay goobaha ay degan yihiin xoolodhaqatada ayaa la filayaa labada bilood ee soo socota inay ku tallaalaan ilaa shan milyan oo xoolo ah nuux muuse birjeeb v o a garowe waxaan go-aansanay inaan soomaaliya u kacno oo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inaan inaan la soo arinsano oon iska weydiino runtii arrimahan amniga iyo shabaab